Muruqmaalatada soo saarta ciidda loo yaqaan caramaanyada ee lagu dhiso guryaha isla markaana ka soo bixiya webiga ayaa waxay sheegeen inay wajahayaan caqabadooyin fara badan. Qaar ka mid ah muruqmaaladaas oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay caqabadaha ay la kulmaan.
meeshan waxaa waaye waxaa la yidhahdaa helada malkaariyey dhinacaan waxaan xadgudub ka nahay Itoobiya marka khudaarta baa kasoo gudubtaa balka wax walbaa kasoo gudbo annaga oo sida arkaysan hadda meeshan ciid baan ka bixinaa ciidda iyadeena waddankeeda lagama wada hele webiga haddaan joognana waa webiga saddexaad waana area balaxawo marka meeshaas iyade alyoomkaan ka shaqaysanaa ciiddaas la qaadaya balaxawo ilaa eriyadeeda la geeyaa waxaa lagu dhisaa guryaha sida baraagaha ilaahay kuma daraade derbiyaha wareega hadba si walba ay dadku anficaysaa marka halkaas iyada ayaan joognaa markaarey baa la meeshan kusoo dhawaada waqtiyada webiga buuxa mar waxaa jirta webiga uu banaankaas joogo oon la geli karin markii biyaha soo hoos hoos dhacay sameeyaana caaggaan caaggaan baa la qaadayaa jiinkaas baa laga xaggaa laga dhici waa lala ili caaggaas adoo ilisnaa soo daraysaa waad la soo baxaysaa marka soo boodo haddana waa soo ili taraaraxaas adoo maquuran aad gibi ku imaada ku soo baxayso ciid saasaa bannaanka lagu geeyaa caqabad ugu badan waxaa waaya rag badan oo waa ku dhinteen oo ilay kuma darnaaday waa naqash baa ku dhaga marka caqabadaas baa hadda lagu haysta mooga si kale waa lagu fiican yahay alxamdulilah ilaa maalinkii adigu ugu yaraan kow iyo toban gaari afar iyo toban gaari ugu yaraantood baa laga rari karaa marka hadba sii shaqaata baabuur shaqadeeda ay tahay halkan waad arkaysaa mabacaadkan rabnaa oo soo bixinaa baabuurta iska rooyaasha saarnaa ilaa balaxa waa la geeyaa marka dhallinyaradan waxaa waaya waa tiim dhisan balaxa halkan laga dhisaa markuu bu horta waa awood ilaahay keenay oo saayid uu yahay waa intuu ka celina xogaa waa loo joogi marka gooni aan ku soo bixinaa wax kaloo hadda oo dad waa ku dhinteen dad wax waa ku noqdeen gooni aan halis waaye oo si loo qaadahayey dad badan baa lagu qala culaskiis waa saa'id halkan baa la saari aqabaadaas kala kulannaa markiis buuxo dad baa ku dhintay marka dee aqabaadaasaan kala kulannaa horta waa meel ay dhallinyarada ka shaqayso waa meel bulshada malkaariyey ay ka shaqayso waa meel balaxa oo laga dhiso dhallinyar siddeetan ku dhow baa ka shaqaysa meeshaan waxay u baahan yihiin way xoogsato waxay u baahan yihiin haddii la helayo agab aan ciidda bannaanka ugu geyno si aan magaalada u dhisna ayaan u baahannahay waxaa kaloon u baahannahay cagaf cagaf haddii ama wiish ama xagga noo geyn karto aan xagga ka sii rarano toban iyo toddoba sano ayaan ka shaqaynaynaa intayn gooni ku qaadnaa bannaanka geynaynaa bannaankaas markii la geeyey kadib aa la rarayaa waxaa la addinayaa balaxawo dhallinyartii qaar waa maxaan ku radaaye way ka duqoobeen qaar way ku rafaadeen way ka tageen annaga hadda ku soo harnay annaga marka waxaan u baahannahay haddiin heli karno oo nalagu caawinayo waxaan u baahannahay cagaf cagaf xagga noo geyso oo maxaan ku radaa gaariga noo saarto si aan maxaan ku radaa ugu nasanno gooniga aan qaadayna si aan ugu nasanno iyo badeelka